halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana horay u sii soconayaa waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaanan caaway idiin sii wadi doonnaa kitaabka maamaahyadii oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore waa kitaab xigmadi lah iyo aqooniba ay ku dheehan tahay waxaana lagu hoga tusaalaynaya ninka dhallinyarada ah oo wuxuu qayb ka yahay kutubta waxbaridda ah ee qorniinka waxaana ku qoran maamaaho murti iyo cilmiba ku dhisan oo wax loo dhigaa aan la arkaynin waxaa kaloo loo barbardhigi karayaa maamaahyadii hore ee aynu lahayn waxaana soo baxaya inay ama u dhigmayaan kuwa yaga amaba sida aalaaba dhacda ay ka qoto dheer yihiin
iyadoo rag moogbay malaa'ig salaanto markaasay uruudu mucjisay ahayd xidigtii masiixa ma qabi rakeeno markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd muradii loo aad buu mugdigii dhasho misbax baa la moodo mucjisay ahayd
markiina ugu dambeysay waxa ay inoo joogtay cutubka soddonaad aayaddiisa lixaad ee kitaabka maamaahyadii taasina waxa ay keenaysaa inaynu ka feejignaanno sida aynu u baafinno hadalladii ilaah waayo haddii aynu hadalladii ilaah sidii loogu tala galay dadka u gaarsiin weyno oo aynu baraxno dadka ayaa farta inagu soo fiiqaya oo waxaa la ogaanayaa inaan been ka sheegayno hadalladii ilaah oo ilaahba inoogu yeeraya innaga beenaalayaal haddaan caaway idiin bilowno xigashada ayaannu eegaynaa baalka siddeed boqol saddex iyo lixdan ee axdigii hore kitaabka maamaahyada cutubka soddonaad aayadaha toddoba ilaa sagaal waxaana qoran sida tan laba waxyaabood ayaan ku weydiistay iyaga ha ii diidin intaanan dhiman waxaan waxtar lahayn iyo been iga fogee oo caydhnimo iyo taajirnimo midna ha isiin igu quudi cunto aanan ka maarmin waaba intaasoo intaan dhargo aan adiga ku inkiraaye oo aan idhaahdaa waa aya rabbigu amase waaba intaasoo aan miskiin noqdaa oo intaan waxado aan magaca ilaahayga si beena ugu hadalqaadaaye waxaa markaa qoruhu uu leeyahay iga fogee wax aan waxtar lahayn iyo been wuxuuna doonayaa in uusan ku dhex noolaan kuwa aan waxtarka lahayn oo beenta badan oo laba codleeya haddaba in kuwa caynkaasoo kale ah lala noolaado waxa ay la mid noqonaysaa in lala noolaado masas abeesooyin iyo jilbis haddaba haddaan xaalkaas dhexdhexaad ka noqdo ayaanan doonayn inaan ka faquuqnaado dadka welibana dooni maayo inaan beenaalayaal la noolaado haddaan markaa horey idiinku sii wado xigashada kitaabka ayaan iminkani eegayaa kitaabka maamaahyada cutubka soddonaad aayadda labayo tobanaad waxaana qoran sida tan waxaa jira farcan isla daahirsan oo welibana aan nijaastoodii ka maydhmin haddaba waxaa jira xubno ka mid a wehelnimadeenna oo sidaa oo kale ah waa kuwo xagga kore ka daahirsan kumana eedaysna innaba wax xumaan ah oo muuqda oo dadku arki karayaan welibana ma jiro nin ka mid a kuwaas oo la daahiriyey ama xagga ruuxa quduuska ah haddaba sida keliya ee midkeeya weliba lagu nadiifin karo waxa weeye iyadoo laynagu mayro dhiigga masiixa haddaan horey idiinku sii wado haddaba dhegaystayaal xigashada kitaabkan ayaan iminka eegayaa cutubka soddonaad aayadda shan iyo tobanaad qayb ahaan baalka siddeed boqol saddex iyo lixdan ee axdigii hore ee kitaabka maamahyada oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore oo waxaa qoran waxaa jira saddex waxyaabood oo aan weligood dhargin haah oo afar weeye oo waa afar kuwa aan odhan bees igu filan bal haddaba afartaa waxyaabood oo aan dhargaynin waxa ay yihiin aynu u fiirsanno haddaan afartaa waxyaabood idinka akhrino kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii maamahyada cutubka soddonaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qoran sida waxaana weeyey qabriga iyo maxalka aan dhalayn iyo dhulka aan biyo ka dhargayn iyo dabka aan odhan bees igu filan haddaba afartaa waxyaabood ee laysdaba dhigay waxaa ugu horreeya qabriga waxaanan garanaynaa in naf waliba ay dhimanayso waxaana ay socotay ilaa iyo markii ilaah ka soo bixiyey abkow aadan iyo abootaxaw beerceedan waxaana u horreeyey qof dhinta haabiil waxaana ay socotay ilaa iyo saban fara badan haddaba dunidan aynu ku noolnahay waa xabaal weyn oo kuwa ku nooli ay dhintaan had iyo goorba oo lagu dhex aaso kitaabkuna waxa uu leeyahay qabrigu ma dhargo oo loola jeedo dhimashadu way soconaysaa weligeed waxaa ku xiga maxalka madhalaysta waxaa jira haddaba hablo fara badan oo doonaya inay ilmo dhalaan ha yeeshee maxalkoodu uusan ilmo qaadaynin sababtaa aawadeed way jeclaan lahaayeen laakiin maxalka ayaan ilmo qaadi karaynin oo naagtiina waxay iska ahaanaysaa madhalays waxaa kaloo afartii waxyaabood ka mid ahaa dhulka oo manaha ah oo markii roobku ku dhaco aan dhibici biyo ah lagu arkaynin oo islamarkiiba dhulku uu fuuqsanayo dhulka baa fuuqsanaya oo dhammaysanaya biyihii roobka tan afraadna waa dabka aan hambada lahayn oo gubaya geedo fara badan oo iska soconaya welibana dunideenna maanta ayaannu aragnaa iyadoo oo duurku uu gubanayo oo dhir iyo xayawaan fara badanna ay ku halakoobaan dabkaas aawadii waxaan markaa xusuustaa dab weyn oo qabsaday keymo waaweyn oo ku yaalla waddanka austraaliya bilowgii sannadkan waxaana adkaaday sida lagu damin lahaa oo waxa uu khatar geliyey magaalooyin waaweyn waxaana adkaaday sidii markaa dabkaas oo kale lagu damin lahaa dabka ayaa loola jeedaa mid aan waxba hambayn haddaan horey idiinku sii wado haddaba xigashada ayaan iminkani eegayaa cutubka soddonaad aayadda toddobiyo tobanaad waxaana qoran sidatan isha aabbaheed ku majaajiloota oo quursata inay hooyadeed addeecdo waxaa la soo bixi doona tukayaasha dooxada oo waxaa cuni doona gorgorrada waxaa halkan laynoogu sheegayaa waxa haysta caasi waalideenka oo xukun baa la saaray waxaan xusuusanayaa dhallinyarada ku caasiyooda waalidiintood oo qaarkood ay rumaysan yihiin masiixa in ay waajib ku tahay inay dib ugu noqdaan waalidkood waayo ciise masiix dooni maayo in ninka uu waalidkii ka soo tago oo uu isaga u yimaado waxaana markaa kula talinayaa inayan ku fallaagoobin waalidka waayo ilaa waxa uu eegayaa sida aynu ula macaamiloonayno waalidkeen haddaan horey idiinku sii wadno haddaba xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa kitaabka maamaahyada cutubka soddonaad aayadaha siddeed iyo toban ilaa sagaal iyo toban ee baalka siddeed boqol saddex iyo lixdan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan waxaa jira saddex waxyaabood oo anigu aan aad ula yaabo hah afar baan garan waayey oo iyana waxa weeye siduu gorgor hawada u duulo siduu masna dhagax ugu socdo sida doonnina badda u dhex maaxdo iyo siduu nin gabadh ula macaamiloodo waa wax lala yaabo haddaba markii aad u fiirsato sida gorgorradu ay samada sare u duulaan iyo sida masku gidaar ama dhagax sallaxa ugu kor socdo waxaan kaloo la yaabaa waxa doonnida ama maraakiibta waaweyn ay biyaha ugu dul sabeeyaan waxaase ka sii yaab badan sida nin dhallinyaro ahi gabar u maarayn karo agaar inayaaqee waxyaabahan oo dhan wuu la yaabay oo la amakaagay aniguna sidiisa oo kale ayaan waxyaabaha maantadan la joogo la yaabanahay haddaan horey idiinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabka maamaahyada cutubka soddonaad aayadda labaatanaad baalka siddeed boqol saddex iyo lixdan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan sidaas oo kale waxaa ah naag dhilla ah sideeda taasoo intay wax cunto afka tirtirata oo haddana tidhaahda anigu waxba xumaan ah ma aan samayn haddaba waxaannu nool lahay wakhti khibradaha kore aynu arkayno maalin waliba waxaa jiro kuwo dembi ku nool waxaana ay ku doodayaan inayan dembi ku noolayn oo waxaad arkaysaa in carruurta aan aabbayaasha lahayn ee naagaha jirkooda iibsadaa ay dhaleen qaarkood loo bixiyo daahir ama quman iyo wixii la mid ah marka koowaad nina daahir noqon kari maayo haddii taa aan ka faalloonno xitaa haddii qofkaasu aabba leeyahay waayo waxaa la wada ogsoon yahay dhallaanka oo dhan inay dembi ku dhashaan oo waxaana dabiicadda dembiga leh aynu ka dhaxlay awowgeen waa awowgeen aadane iyo weliba abootaxawo sidaynu u wada garanayno ha yeeshee welibana carruurta oo kale haddii la siiyo magacyada daahir iyo shaylila iyo wixii la mid a waxay u muuqanaysaa inaan been isku sheegayno weli xigashada kitaabka ayaannu ku jiraaye waxaannu iminkana eegaynaa kitaabka maamaahyada cutubka soddonaad aayadaha koob iyo labaatan ilaa labaiyo labaatan waxaana qoran sida tan saddex waxyaabood ayaa dhulka la gariiraa oo afar baanu qaadan karin waxaana weeye addoon markuu booqor noqdo iyo nacas markuu cunto ka dhargo iyo naag la nacay markay guursato iyo gabarh addoonahu markay seedyadii meesheeda gasho maahmaahdan waxa ay isoo xusuusisay maamaha kale oo soomaali ah waa maamaah ilaa iyo maanta iga yaabiso oo xigmadduna ay gundheer tahay oo waxa ay waafaqsan tahay mahmaahdan saddexleyda ah oo iyaduba waa saddexley waxaa la yidhi saddex hadduu nin soo ahaan jiray oo saddex ilaah ugu beddelo saddex ilaah uguma daro ninku hadduu addoon ama mid la leeyahay ahaan jiray oo ilaa xukun u dhiibo cadaalad uguma daro waxaa haddaan ku yaraha kado tan koowaad loo jeedaa in ninka addoonka ah haddii uu madaxweyne ama boqor dal ka noqdo aan laga sugaynin inuu cadaalad iyo sinaan iyo garsoor aan eex lahayn ku wado dowladda weli waxaannu ku jiraa maamaahyadii saddexleyda ahayde tan labaadina waxa weeye ninku hadduu fakhri ahaan jiray oo ilaah goor dambe xoolo siiyo deeq ilaah uguma daro tanna waxaa loo jeedaa in ninkii fakhriga ahaa ee xoolaystay aan laga filaynin inuu deeqsi noqdo tan saddexaad nin hadduu horay jaahil u ahaa oo uu gadaal dambe ilaah aqoon ka siiyo asluub uguma daro miyaanay dhegaystayaal idinka yaabinaynin in maamahdan soomaaliga ah ay qayb ahaan la mid tahay tan inoogu qoran kitaabka quduuska ah ee baibalka waana marka la leeyahay saddex waxyaabood ayaa dhulka la gariiraa oo afar baanu qaada karin waxaana weeye kow addoon markuu boqor noqdo waxaa markaa tusaale inoo ah yaaraabcaam oo sulaymaan addoon u ahaa oo ku kacay sulaymaan waxaana uu kolkii dambe boqor ka noqday qeybihii waqooyi ee dhulka israa'iil waxaana boqortooyadii waqooyi caado u noqotay kacdoon inqilaab iyo weliba sirqool joogto ah oo aasaaskeeduna ahaa cadaaladdarro waxaana kaloo yaab leh in gabadh addoon ahi ay sayidyadeeda la seexato oo guursato oo ay dhaxasho lacag aanay weligeed ku riyoonin dadka caynkaa oo kale ah maadaama ayan iyagu lacagta shaqaysan ayaa waxaa suuragal ah inay si xun ugu tagrifalaan oo markii ninkii hore ee duqa ahaa oo ay lacagta ka dhaxashay uu dhinto ayaa ay bilaabaysaa inay ragga midba maalin la tumato oo waxa ay samaynaysana dhulka ka geriira waxaanu iminka eegaynaa waxyaalaha kale ee ilaah uumay ee ku qoran kitaabka oo loo uumay dantiisa khaas ahaaneed haddaan horey idiinku sii wado haddaba xigashada kitaabkan maamaahyada ayaan iminkani eegayaa cutubka soddonaad aayadda afar iyo labaatanaad baalka siddeed boqol lixdan iyo saddex ee axdigii hore waxaana qoran sida tan waxaa jira afar waxyaalood oo dhulka ku yaryar laakiinse aada iyo aada u caqli badan waxaa daba ilaahayna hoga tusaaleynayaa inaan xayawaankiisa uu abuuray aynu wax ka baran karayno oo waxaana ugu horreeya quraanyada haddaan horey idiinku sii wado xigashada kitaabka ayaan iminka eegayaa cutubka soddonaad aayadda shan iyo labaatanaad ee axdigii hore waxaana qoran sida tan quraanjadu waa sida dad aan xoog lahayn laakiinse waxay cuntadooda soo diyaarsadaan guga laba hormo ayaa laga hadlayaa haddaba markaan eegno waxa halkan inoogu qoran hormada koowaad waa qaabka ilaa wax ugu sharaxo dembiilayaasha hormada kalena waxa weeye sharaxaad laga bixinayo sida quduusiinta ilaa hortii ugu socon lahaayeen oo dib baanu ka arki doonnaa waxaa haatan lasoo qaadanayaa haddaba tusaale iyada oo la isticmaalayo quraanyada oo xigmad lagu sheegay oo innaguna aynu wax ka baranayno ama ka baran karno waxaannu xaalkan ku saabsan quraanyada ku soo aragnay cutubkii lixaad ee kitaabka maamaahyada aayadaha lix ilaa siddeed oo waxaa qoran kaaga caajiska ahow bal quraanjada u tag oo bal jidadkeeda u fiirso oo caqli yeelo iyadoo aan lahayn madaxweyne sirkaal iyo talyatona ayaa ay guga cuntadeeda soo diyaarsataa oo quudkeedana waxa ay soo urursataa wakhtiga beeraha la goosto waxaannu dhammaantayo garanaynaa in quraanyadu ay soo urursato cuntadeeda xilligaa oo haddii aad u fiirsato waxaad arkaysaa iyada oo jiidaysa galley weyn oo ku sii waddo godkeeda oo cunnadoodana way sii kaydsadaan haddaba quraanyadu waa tusaale xigmadeed oo innaga layna siinayo si aynu mustaqbalka wax ugu kaydsanno ha yeeshee waxaa jira hormo masiixiyiina oo leh innagu sayidka ayaynu ku kalsoonaanaynaa oo geli mayno shirkadaha caymiska ama waxba sii urursan mayno oo diyaargarow samayn mayno saaxiib iyadoo weliba ay taasu jirto haddana wax la cafinayo ma leh oo way wanaagsan tahay inaan galno shirkadaha caymiska ah waayo garan mayno waxaa berri ina qabsan karaa haddii sayidku ina siiyey qaab ama awood aynu nafsadayada caymis ku gelinno ama xoolahayaga waa inaynu samaynaa waayo isagaa ina siiyey awooddaas ama nidaamkaas oo inoo hirgeliyey welibana waa inaynu wax u kaydinnaa carruurtayada waayo taa ayaa ilaah inta inagu baraya waxa uu doonayaa inaynaan luminin wixii hanti ah ee uu ina siiyey oo waxa uu doonayaa inaan mustaqbalka wax u dhiganno waxaa halka yaalla fariin xoog leh oo welibana ilaa waxa uu doonayaa inaan wax sii kaydsanno dhimashada kadib oo aynaan noqon sida kii bakhaarka weyn u dhistay inuu cunno ku kaydiyo iyadoo weliba malaguna sugayey maalintii xigtay waxaana ayaan darro ahayd inaanu xitaa waxba u kaydsanin mustaqbalka ama aakhiradiisa waa inaan markaa ilaa howlihiisa wax u bixinno oo sidaasaa mustaqbalka weligiisa aynu wax ugu kaydsanaynaa waa doqonnimo inaan xagga jidhka wax u dhiganno ha yeeshee aynan xagga ruuxa waxba u kaydsanin imberadoorkii reer rooma ee sharka lahaayoo la oran jiray hadrian ayaa markii uu dhimanayey waxa laga soo wariyey inuu yidhi madaxani taaj dambe la suri maayo indhahana quruxdii way ka tegaysaa dhagahana muusigii kuma raaxaysan doono calooshuna cunno siima dalban doonto naftaydii naftaydiiye sideebaad noqon doontaa adigu haddaba waa hubaal inaynu dhimanayno oo taa waxaa ka faallooday qoraha warqaddii loo qoray cibraaniyada oo waxaana faalladaasi ay ku qoran tahay cutubka sagaalaad aayadda toddobiyo labaatanaad weli waxaannu ku jiraa xigashada kitaabka maamaahyada waxaanan iminka eegaynaa cutubka soddonaad aayadda lix iyo labaatanaad baalka siddeed boqol lix iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoray sidatan wallooyinku waa qoon taag daran oo haddana waxa ay guryahooda ka samaystaan dhagaxyada dhexdooda haddaba wallooyinka waa xayawaan u eg bakaylaha ha yeeshee waxaa cuna ciddoodka sidaa ay u badan yihiin waxaana iyaga oo ka cararaya ciddoodka iyo masaska waaweyn ay meelo ay ku dhuntaan ka samaystaan ama ka raadsadaan dhagxanta oo markii aynu kitaabka laawiyiinta eegnana waxaa lagu soo daray xayawaankan kuwa aanay bini aadmigu cuni karin ama aan xalaasha u ahayn waxaan ka baranaynaa haddaba bakaylahan dhagxaanta ku nool hal cashar waxaana weeyey in sidiisa oo kale innaguna aynu itaal yar nahay welibana waxaa inaga buuxa xumaan oo dembiilayaal baynu nahay waxaana loo baahan yahay inaan xusuusnaanno xaaladdaas caloolxumida leh ee aynu ku sugan nahay waa asbaabtii keentay in daa'uud ku cawdo sida ku qoran zabuurka koobiyo lixdanaad aayadda labaad markaasoo u lahaa ii hogaami dhagaxa iga dheer haddaba dhagaxaasu cid kale maahan ee waa ciise masiix haddaan horay idiinku sii wadno haddaba kitaabka maamaahyada cutubka soddonaad aayadda toddobiyo labaatanaad ayaa waxaa qoran sida tan ayuxu boqor ma leh welibana dhammaantood guuto guuto ayay u socdaan haddaba dadku waxa ay garanayaan in ayuxu yahay cayayaan wax burburiya yo-el ayaa wax badan kale ayaxa waxaana ayaxa aynu ku arkaynaa kitaabka muujintii waxa ay cunaan caleemaha iyo khudradda iyo wax waliba oo cagaaran ee dhulka ka baxa haddaba waa cayayaan beeraha cuno oo dadka khasaare u geysta kitaabkuna waxa uu leeyahay ayuxu boqor ma leh haddaba ma lahan madax muuqda oo la arkayo haddana sida askar tababaran oo amar haysta ayaa ay wax u sameeyaan waxa ay u soconayaan sida inay awaamiir cayiman haystaan iyaga oo welibana si kala dambayn iyo nidaam leh u soconaya innaga rumaystayaasha ah waxa ay inuu yihiin tusaale oo waxaa laynaga doonayaa inaannu isku dulqaadanno isku xirnaanno oo welibana kala amar qaadanno innagoo hoos imanayna hogaamiyaheenna sare ee samooyinka ku jira ee aan haatan muuqan amaan la arkaynin ha yeeshee dunida waxa ay ula muuqanaynaa amaan ula ekaanaynaa sida kuwo kala qoqoban oo aan isku xirnayn oo waxaynu ula muuqanaynaa sida inaynu nahay firqooyin aan nidaamsanayn ha yeeshee saaxiib waxaannu leennahay hogaamiye waana ciise masiix oo isagu ah madaxa kiniisadda ee aan la arkaynin rasuul bolos ayaa waxa uu ku yidhi rumaystayaashii reer korintos sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka saddexaad aayadda saddexaad baalka laba boqol sagaashan iyo saddex ee axdigii hore waxaana qoran sida tan maxaa yeelay weli jidhkaad raacdaan waayo intii xaasadnimo iyo ilaaq dhexdiinna ku jiraan miyaanaydin jidhka raacsanayn oo sida dadka miyaanaydin u soconayn haddaba maahan oo keliya in masiixu yahay madaxa kuwa la badbaadiyey oo dhan waa kuwii dhiiggiisa lagu badbaadiyey eh laakiin weli waxa uu madax u yahay ruuxa quduuska ah ee inagu dhex nool haddaynu nahay masiixiyiin waana ruuxa quduuska ah kan inaga dhigay inaan hal qoys ahaano oo rasuul boolos oo la hadlayay reer rooma ayaa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer rooma cutubka labayo tobanaad aayadda shanaad oo leh sidaas oo kalaan inagoo badan masiixa isku jidh ku nahay oo midba midka kale waa u xubnihiisa haddaba arrinka bawlos inoo sheegayo ayaannu ka baranaynaa ayax haddaan markaa horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa cutubka soddonaad aayadda siddeed iyo labaatanaad baalka siddeed boqol afar iyo lixdan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan qoratadu waxbay gacanta ku qaban kartaa welibana waxay joogtaa guryaha boqorrada haddaba markaan eegno luuqadda cibraaniyada ayaa shamameed waxa ay noqonaysaa ama loo yaqaanaa qoratada ama ilweynta hadba sidaad u garanaysaan waxaana kitaabku uu leeyahay qoratadu waxbay gacanta ku qaban kartaa welibana waxay joogtaa guryaha boqorada gacmaha waxbay ku qaban kartaa oo waxaa gacmaheeda lagu tilmaamaa inay sida koolada oo kale yihiin oo markii ay dhagaxda sidibta ah ku socdaan ama ay safiitada kore ku socdaan sooma dhacaan waayo gacmahooda ayaa xagsanaya safiitada sare iyo derbiyada ay ku socoto waxaa markaa innagana laynooga baahan yahay inaannu lahanno rumaysad ku dheganaada ballamada ilaah waa rumaysadkaas kan inageynaya meelaha jannada waa rumaysad ku dhegaya ama qabsanaya ruuxa ilaah oo waxaannu ilaah ugu marag furaynaa dadka dhexdiisa iyadoo weliba aynu leenahay ruuxa quduuska waxaa rasuul boolos ka leeyahay rumaysadka caynkaasa sida ku qoran warqaddii labaad ee timoteos cutubka koowaad aayadda labayo tobanaad waxaana qoran sida tan sababtaas aawadeed ayaan waxyaalahan ugu xanuunsanayaa laakiinse ka xishoon maayo waayo waan garanayaa kan aan rumaystay oo waxaan aaminsanahay inuu awoodo inuu dhowro wixii aan ku ammaanaystay ilaa maalintaas waxaa kaloo aayaddaa la mid ah tan ku qoran warqaddii rasuul booloosu qoray dadka reer filiboy cutubka koowaad aayadda lixaad baalka saddex boqol shan iyo afartan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan anigu waxaan aaminsanahay in kan shuqul wanaagsan idinku dhex bilaabay uu dhammayn doono ilamaa maalinta ciise masiix haatan waxaannu soo gaarnay haddaba horumadii labaad ee lagula hadlayo mahmaahdan ku qoran cutubka soddonaad waxaana taa aynu ka eegaynaa kitaabka maamaahyada cutubka soddonaad aayadaha sagaal iyo labaatan ilaa soddon waxaana qoran sida tan waxaa jira saddex waxyaalood oo si fiican u socda haa oo afar waa socod wanaagsan yihiin aar libaax oo ah kan xayawaanka ugu xoogga badan oo aan weliba midna dib uga noqon caaway intaa aynu ku soo koobno habeenka xiga ayaannu darsigeenni soo gebagabayn doonnaa waa kii aynu ka soo xiganaynay kitaabkan maamaahyada ee yo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga somary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin